alxamdu lilahi wakafa wsalaatu wasalaamu cala cibaadihi aladina istafaa ama bacd waxaynu ku dhex jirnay kitaabu salaa sunan nasaa-i qaybaha dambaynu maraynay kayfa tashahud ataxiyaadkiiyo nawciyadihiisa can cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yihi ina allaha ina allaha caza wajalla huwa asalaam ilaahay weynaayo wanaagsanaaye assalaam wey ismigiisaaba assalaama kii ceeb oo dhan ka nabadgalay faidaa qacada axadukum midkiin hadduu fadhiisto falyaqul ha yidhaahdo ataxiyaatu lilahi wsalawaatu waطayibaat asalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullahi wbarakaatu asalaamu calayna wacala cibaadi illahi asaalixiin ashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh uma intaa kadib liyatakhayar ha doorto bacda dalika intaa kadib min alkalaami hadalka maa shaaa wixii uu doono riwaayadaasaa soo aroortay oo markaa hadalkaa looga jeedo ducaa marka ducada tuu doonaya ha doorto qolyaha qaarkoodna waxaabay ku fasireen kalaam mar haddii la yidhi hadallada kale uu ku ducaysan karo oo ay ka yaro faa'iidaysanayaan lugadan carabiga ahayn can abi muusa alashcariyi qaala ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay khadabanaa khudbad buu noo akriyay facalamanaa wuxuuna baray sunatana sunnadayada diinta iyo cibaadaadka wa bayana lanaa salaatana salaadayadiina wuu noo caddeeyey faqaala nebigu waxau ihi idaa qumtum ila salaati marka salaada u kacdaan dad yahow fa aqiimuu sufuufakum horta safkiina toosiya halkaasay salaadu ka bilaabmaysa safka waa in la toosiyaa markuu ilaahay leeya aqiimu salaa fa ina min iqaamati salaa taswiyat sufuuf safka la simayaaba kamida aqiimu salaada ilaahay uu sheegay uma liyaumakum axadukum midkiin imaam ha idiin noqdo dadkao dhami wada imaam ma noqon karaan ismana barbar yaaci karaan waa cibaado hogaamiye leh fa idaa kabara fakabiruu markuu allahu akbar yidhaahdo allahu akbar yidhaahdo waidaa qaala waladaalliin markuu dhaahdo faina alimaama faquluu waxaad tidhaahdaan aamiin aamiin baa markaa soo aroortay iyadoo midkuna uu yahay bedel gaaban sidaasi madkaasina u jiro yujibkum allah ilaahay baa idin aqbali faatixada kama mid ahaa laakiin waa ducadii faatixada ku jirtay oo aamiin la odhanayo ilaah noo aqbal istajib ya allah waan ku baryaynaa allow noo aqbal ilaahayna uu idin aqbali buu nebigu uma idaa kabara warakaca idaa kabara warakaca fakabiruu warkacuu allahu akbartiiyo rukuucdana ka daba dhaha faina alimaama yarkacu qablakum wayarfacu qablakum ina alimaam faina alimaama yarkacu qablakum wayarfacu qablakum laba jeerunbuu ku celiyay imaamku hortiinbuu ayuu rukuucayaa hortiinna wuu soo toosayaa marka ka horeyntaasuu nebigu ka jawaabo qaala nabiyullaahi sala allahu calayh wasalam fa tilka bitilka taa iyo taasaa la isu dhigayaao markuu kaa hor rukuucay dee wuu kaa hor toosay marka hadduu rukuucda kaaga horreeyay adna waad kaaga da waad kaga dambaysay waidaa qaala samica allahu liman xamidahu faquluu rabbanaa laka alxamd sidaasaa la isugu jawaabaya imaamkuna taasuu leeyahy maamuumkuna taasuu leeyahy horena sharaxeeda waynu usoo qaadanay in labadaba ay odhan karaan faina allaha caza wajal qaala calaa lisaani nabiy ilaahay weynaayo wanaagsanaayo wuxuu ku yidhi carabka nebigiisa samica allahu liman xamida ilaahay wuu maqlaa cidda ku mahadnaqda markaa wuu aqbalayaa uma idaa kabara wasajada markuu ruku allahu akbar sidaa isagoo sujuuda ku socda ee uu sujuudo fakabiruu wasjuduu labadaba isku dara takbiirtiiyo sujuudda faina alimaama yarkacu qablakum wayarfacu qablakum yasjudu qablakum wayarfacu qablakum hortiin buu sujuudayaa waanu idinka soo hortoosaya qaala nabiy llaahi sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu ihi fatilka horayntiisaas bitilka taa dambayntaasee udhigmi midkaa doontaba ucel ismu ishaaraha ama fatilka ka dambayntaadan dambe tuqaabal bitilka ka horayntiisa hasaa lagu wajihi wax waktiga isdheeraan maysaan waidaa kaana cinda alqacda fadhiga dambe marka uu gaadho waa tii loo socday maxalushaahidka baabku ah falyakun min qawli axadikum an yaquula midkiin hadalkiisa ha ka mid noqdo inuu yidhaahdo ataxiyaadka sidaa u akriyo marar badanna waynu soo akrinay ataxiyaadka akhri weeye markaa halkaa marka aynu marayno waxaynu ataxiyaadkii baa dhammaaday waxaynu markaa maraynaa salligii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ducadii ka dambaysay waxaa loo sii gudbaana waxa weye salaamo naqsigii iyo adkaartii ka dambaysay saasay u socota ataxiyaadka halkaas aynu kaga baxnay marka wuxuu bilaabayaa baababkan soo socda oo dhan salliga nebiga iyo siduu nebigu inoo maqlayo iyo fadliga uu leeyahay iyo in mahadda alliyo salliga alle la isku darayo in la dhaafayn marka ataxiyaadka lagu jiro salliga xukumkiisu waa maxay mawaajibba mise waa sunne noocyada salliga oo dhowr noocu ka soo qaadan doono iyo ducadoo kusii xigta tartiibtaasi u socda haba farabadiye odees riwaayadka soo noqnoqonaya siyaadun baylaynu ku caajisina ka faaidayso baabu salaami cala nabiy sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed oo la salaamayo can cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu uhi iyadoo cabdillaahi ibnu mascuud ka warinayo ina lilahi malaa'ikata sayaaxiina fi lard ilaahay wuxuu leeyahay malaa'ig dawaafayaalo dhulka sayaaxiin wareegayaal dhulka wareegayu ilaahay leeyo malaa'iga yubaliguunii waxay soo gaadhsiiyeen buuhi nebi maxamed waxay iga soo gaadhsiiyaan min ummati salaam ummadayda salaamta iga soo gaadhsiiyaan caalamka qaaradahan adduunyada dadka ku nool wixii kolba nebi maxamed ku salliya calayhi salaatu wasalaam u qaybsanayaasha telefoonada soo gudbiyo weye qof walba u maqlaya oo ku salliya rasuulka malaa'igtaasaaba qaabilsa kaasi kaasuu ahaa markaa hasahashali kol hadduu nebi maxamed ku dhagaysanayo ducayntaad isaga u ducaynayso ayuu dhagaysanayaa fadlu tasliimi cala nabiy sala allahu alayhi wasalam salliga rasuulku fadliguu leeyahay ilaahay baa cidduu doono dooranaya min alamkina waalasmina waalashkhaas waalmakhluuqaat yakhluqu maa yashaau wayakhtaar cidduu doono intuu abuuruu doortaa waddanku waa kala dooran yahay waktigu wuu kala dooran yahay dadkuna wuu kala dooran yahay isagaa doortay rasuulku sala allahu calayhi wasalam in lagu salliyaa fadliganay leedahay can abi dalxata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam jaaa daata yawmin maalin maalmaha ka mida buu noo yimi waalbushraa fii wajhi wejigiisana bushaara ka muuqata farxadda iyo naxdintaba wejigiisaa laga arki jiray rasuulka sala allahu alayhi wasalam faqulnaa waxaanu nabiga ku nidhi inaa nara albushra fii wajhik bushaaro farxad baanu ka arkaynaa wejigaaga maxaa kugu soo kordhay nebi allow faqaala wuxu uhi innahu aataani lmalak aataani ma aha ee inahu aataani lmalak aataani wuu isiiye weye aataanina wuu ii yimid aataani lmalak malag baa ii yimid faqaala ya muxamed wuu ii yeedha ina rabbaka yaquul ilaahaagu wuxuu leeyahy amaa yurdiika miyaanu ku raali gelinaynin nebi maxamedow annahu laa yusalli calayka axad qof kuguma salliyo ilaa hadduu qof kugu salliyo sallaytu calayhi cashara anna toban jeer baan ku salliyayaa buuhi ilaahay walaa yusallimu calayka axad qofna kuma nabadgeliyeeyo ilaa sallamtu calayhi cashra toban jeer baan ana nabadgeliyey waa xadiid xasana marka salaada iyo tasliimta salluu calayhi wasallimuu sala allahu calayhi wasalama weeye naxariis iyo nabadgelyo weeye marka waxaynu ka macaashaynaa anu ka faa'iidaynaa inaynu nebi maxamed ku sallino calayhi salaatu wasalaam salaad iyo tasliim labadaba ilaahay baynu ka helaynaa asalaatu hiya ducaa salaaduna waa baryo ilaahay baynu u baryaynaa tasliimtana nabadgelyaynu ilaahay u weydiinaynaa markaa ilaahay ciduu isagu sii baryayaa ma jiro ee naxariiso ayuuna siinayaa ciduu dee ilaahay sii baryayaa ma jiro ee waxa weye markuu ummadda u ku saliyayo ee uu ku salaamayo naxariis iyo nabadgelyuna siinaya rabbi subxaanahu watacaala haddaad ilaahay weydiiso naxariis iyo nabadgelyo rasuulka adigana uu ku siinaya fadligaasay leedahay inaan laga maarmaynin marka salaada lagu jiro iyo atixiyaadka dhexdiisa ammaanta ilaahay iyo salliga rasuulka iyo ducada saddexdaasi atixiyaadku afar buu ka kooban yahay atixiyaadkii iyo salligii rasuulka ammaantii ilaahay ducadii ilaahay xaqiisaad siinaysa rasuulkana xaqiisi naftaadana xaqeedii baabu tamjiid ammaan ilaahay la ammaano wasalaati cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam iyo nebi maxamed oo lagu saliyo fi salaa salaada dhexdeeda marka salaada dhexdeeda lagu jiro ilaahay ammaan waa miftaaxa aqbalka inaad ilaahay ammaanto bimaa huwa ahlu wuxuu ehel ku yahay inaad ku ammaanto oo aad ku mahadiso waxay miftaax u tahay in la aqbalo nebigana calayhi salaatu wasalaam ducadiisa aan idhaahne salligiisa salligiiba waa u ducayn lagama tegay can fadaalata bni cubayd qaala samica rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rajulan yadcuu fii salaati nin buu maqlay salaada dhexdeeda ku ducaysanaya ducada ugu fadliga badanina aqbalka u dhowina waata salaada dhexdeeda ataxiyaadka sujuudda rukuucdana way soo aroortay qufraan in ilaahay la weydiisan karayo ducadase waxay u badan tahay atixiyaadka iyo sujuudda ninkaasi lam yumajid illaaha ilaahay muu ammaanin walam yusalli cala nabiy sala allahu calayh wasalam nebigana muu ku saliyin ee wuu ducaystuun dee inuu codkii koru yaro qaadaa laga yaabaa oo uu nebigu maqlayu agtiisa fadhiyey ama hoosba hawdhigee dee ilaahay u sheegu u nuuriyey labadu waa suuragal faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigu waxau uhi cajilta ayuha almusalli kan tukanaya waad qadimantay waad degdegtay uma callamahum rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu baray wixii lagu aqbali lahaa ee degdeg la-aanta iyo deganaanshaha ahayd marka waxa uu ku degdegaynaa dee ammaan la-aanta ilaahay iyo salli la-aanta rasuulka sala allahu calayhi wasalam wasamica rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu maqlay rajulan yusalli nin isagu tukanayo famajad allaha wa xamida ilaahay buu ammaanu mahadiyey wasallaa cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamedna ninkaasi uu ku saliyay tukanayaa faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi udcu ilaahay bari tujab waa lagu ajiibi wasal wax weydiiso tucda waa lagu siin miftaaxii waad haysaa tubtii baad ku taagantay aadaabtii ducadaad martay iftitaax wanaagsan baad samaysay macnaheedu waxa weeyaan ducada ducayso oo bari waa lagu ajiibiyo waa lagu siin waxaaga marka atixiyaadkii sidaasi baa ilaahay loogu ammaanaya dhexdiisii salligana noogu sulka atixiyaadka dabadii lagu saleeya waa la ammaanaya ilaahay kadibna ducadii sida loo ammaanaya ilaahayna ducooyinkii baa soo socda ducooyin dhaadheer oo baabka qaybtiisa dambe ku jira wey casharka markaad soo aragtay salaamtaadu inaanay sokaynin inaad nebiga la dul tagtana lagaama doonayaba bartaad joogta caalamkaba waa adoo dul tegoo kale uun rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaad aragtay fadliga ay leedahay markaad aragtay sida la isugu lifaaqayo la isugu dhaabayo ilaahay ammaantiisa xukunkeedu waa maxay salliga rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo atixiyaadka waa maxay oo culimadu dee hor sayn hore usoo xusna way isku khilaafsan yihin salliga nebigu goormuu waajibayaa ilaahay weyna amro waa waajib oo la ogaa salluu calayhi wasallimuu baa leyi laakiin goormuu waajibaa qaybo badan baa ku tegay sida madhab shawaafic ay yihiin atixiyaadka salaada atixiyaadka dambe ayuu waajibaa qaybo ka midii majliskiiba mar cumrigiiba mar marka lasoo qaado intaba yidhaahdeen baab lamri bisalaati cala nabiy sala allahu calayhi wasalam amarka la isfaray in nebi maxamed lagu saliyo xadiidka sheegaya waa kan iyo kayfiyada weliba can abi mascuud alansariyi anahu qaala ataana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuu noo yimi fii majlisi sacd bni cubaada asxaabigii suldaanka ahaa ee sacad majlisuu lahaa ayuu noogu yimi waxay sheegaysaa inuu asxaabtiisa ka warhayayo aanu ka kibraynin ama diidanaynoo goobta ay joogaan uu ku booqanayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam keliya iyagunuma imanayna sida uu tegayo faqaala lahu bashiir ibnu sacd ayaa wuxuu hi amaranaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam amarana allahu dheh caza wajal ilaahay baa wuxuu na faray nebi maxamedow an nusalliya calayka yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay inaanu kugu sallino te aayadii baa ilaahay u leeyay salluu calayhi wasallimuu amarkaasaanu haynaa fa kayfa nusalli calayk sidee baanu kugu sallinaa fa kayfa nusalli calayk bal noo sheeg amarkii ilaahay waa haynaaye sidee weeye fasakata rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu u aamusay xataa tamanaynaa jeeroonu jeclaysanay ama doonay annahu lam yas'alhu inaanu weydiininba armuu ka daayo waa kan nabigii kadeeray waa kan horeba uga jawaabi waaye saasaanu istiri uma qaala markaa rasuulku waxa uu yidhi sidan dhaha quuluu waxaad tidhaahdaan iyana waa amar kale tarjamadiiya isu eeg xadiidka alamru buu ahaa bisalaat halkana quuluu buuhi dhaha اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام تسليمتنا كما علمتم وسيدا أغاتين هل كيكو أغاتين السلام عليك أيها النبي أغاتيكو أغاتين سيقة ما الله يقان السيقة الإبراهيمية نوع آخر نوع آخر نوع آخر iyadoo isdaba socoto kuu sheegaya waxyaabuunba isdheerdheerta tani waa tii u horraysa bal kuwa dambe waxay ku khilaafsanyina waad eegi mar waxaa isbedbedelaya calaa aali ibraahim oo ibraahim oo keliya mar la odhanaya mar asalaatu calaa ibraahim unbaa la sheegaya oo baarik waan la sheegayn mar waxaa iman doona fi lcaalamiina marna waxaa iman doona fi lcaalamiina iyo inaka xamiidun majiid oo wada socda mar duriyadda iyo aswaajta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu dari doonaa mar waa laga dayn doonaa mar calaa muxamedin cabdika wa rasuulika baa iman doonta marna waa laga dayn doonaa siiqooyinkan iskhilaafaya culimadu waxa ay ku tegeen mar siiqo kasto saxiixa in lagu salligi karo rasuulka sala allahu calayhi wasalam siiqooyinkan wadawaaridka kala duwan waa libayaani ljawaaz mid waliba inay jaa-istunbay ku tilmaamaysa oo tanna aada qaadan karto tanna aada qaadan karto sidaynu kusoo xallinay aynu ku sheegnay ataxiyaad siiqadan waxaa loo yaqaanaa asiiqa alibraahimiya waana ta afdalka ah mar hadduu nebigu uhi sidaa igu salliya culimadu waxay u badan yihiin aayadda iyadoo la turjumanayo qofku markuu ku salliyayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadduu idhaahdo way ku filan sala allahu calayhi wasalluu calayhi wasalama wasallimuu wasallama wey tasliiman na waa la odhan sala allahu calayhi wasalama tasliiman in macnaha siiqadan ibraahimiga oo keligeedu aanay gudaynin oo wax kale aanay ku ansaxayn maya way ku ansaxaysaa kuwa kalena waxaa kaloo inoo soo socdo sallu xadiidka markaa raqamkiisu uu yahay kun iyo laba boqol iyo koob iyo sagaashan qeybta saxiixa siiqad kale inoogu soo socoto uu nabigu leeyahy salluu calaya igu salliya wajtahiduu fi ducaa ducada ku dadaala waquuluu waxaad tidhahdaan buuri xadiidka aynu nambarkiisa sheegnay allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed siiqadaasina way soo socota allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed intaasay ku gaabantay marka lafdu ibraahim kuma jira iyada baabun kayfa asalaatu cala nabiy sala allahu alayhi wasalam sidee nabi maxamed loogu saleeyay can abi mascuud alansaariyi qaala qiila linabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka waxaa lagu yihi umirna an nusaliya calayka wanusallim inaanu salaad iyo tasliim kuu samayno ayaa nala faray oo ilaahayna faray ama salaamu faqad carafnaahu salaamtii garanoo ataxiyaadka ku jirtaa fakayfa nusalli calayk bal salaada noo sheeg qaala quluu allahuma salli calaa muxamed kama sallayta calaa ali ibraahim allahuma baarik calaa muxamed kama baarakta calaa ali ibraahim intay ku kala duwanyiin dee iyadana waad arkaysaa u fiirso allahuma salli calaa muxamed ayay ahayd wa calaa aali muxamed bay tii hore soo ahayd kuma jirta halka wa calaa aali muxamed kuma jirta kamaa sallayta calaa aali ibraahim kamaa sallayta calaa aali ibraahim allaahuma baarik calaa muxamed tii horena wa baarik unbay hayde allaahuma may lahayn dee inaka xamiidulmajiidna kuma jirto farqi unbaa jira riwaayooyinka kala duwanaansho nawcun aakhar nooc kale oo siiqa alibraahimiya ay leedahay can kacbi bni cujrata qaala qulnaa yaa rasuula allahi assalaamu calayka qad carafnaahu fakayfa salaam ataxiyaadka waanu ka baranay salaamtiiyo salliga noo sheeg qaala quluu allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aali muxamed كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد dee tii hore waxay ku kaga duwan tahay iyaduna inaka xamiidun majiid ayaa soo noqnoqonaysa oo dhexda ku jirta iyo gadaasha labadaba tii horeyse baabkana kumay jirin qaala bnu abi layla waxau ihi wanaxnu naqulu wacalaynaa macahu saasaynu leenahay marka nebiga iyo aalkiisa iyo ibraahim iyo aalkiisa lagu saleeyay wanaxnu macahu waalayn waxaynu leenahay wacalaynaa macahum ilahu anagana nagu daro can kaxbi bni cujrata qaala qulnaa yaa rasuula allahi assalaamu calayka sida lagugu tasliiminayo salaamta siinka leh qad carafnaahu garanay fakayfa asalaatu calayka ducadu nabadgelyayntii garanaya salliga noo sheeg qaala quluu allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahim wacalaa ibraahim inaka xamiidun majiid wacalaa aali ibraahim inaka xamiidun majiid wabaarik calaa muxamed wacalaa aali muxamed كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد calaana meelaha qaarkood waa ku jirtaa meelaha qaarkoodna calaadii baan ku jirin halkaa hore calaa aali ibraahim tanina dee calaa ibraahim wa aali ibraahim unbaa la oo calaadii baa ka maqan waxaa kaloo aad arkaysaa dhexdeeda kuma jirto inaka xamiidun majiid waxaa kaloo aada arkaysaa kamaa sallayta calaa ibraahiima baa halkan ku jirta ibraahim iyo aalkii baa la israaciyey xaggaa horena ibraahim kuma jirine aali ibraahim oo qur ahaa can ibni abi layla cabdiraxmaan ibni abi layla waxaa laga wariyey qaala wuxuu ihi qaala lii kacbu bnu cujra asxaabigaasi wuxuu ihi alaa uhdii laka hadiya hadiyad ma ku siiyaa haya isii cilmigu waa hadiyad laysa siiya waxa u qaalisan xadiidkan uu sheegay markaa alhadyu axsanu min alhadiya axsanu hadiyatin alhadyu hadyiga ilaahay baa ugu wanaagsan hadiyad laysa siiyo qofka lacag iyo ku siiyey bagaasha dunyada waxaa ka qiimo badan ka lacag ku siiye hanuun waxaad ku hanuunayso diina asxaabigu markaa wuxuu leeyahy hadiyaddii uqiimo badnayd aan kusiiyo aan ku siiyo diina qulnaa yaa rasuul allahi baanu yidhi haddaanu asxaabtanay qad carafnaa kayfa asalaamu calayka fakayfa nusallii calayk qaal quluu allahuma salli calaa muxamedi waaali muxamed kamaa sallayta calaa ali ibraahim inaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamedi waaali muxamed kamaa baarakta calaa aali ibraahiima inaka xamiidun majiid dee farqigaasi baa jira oo kolkii hore waxay salli calaa muxamed wa calaa aali muxamed calaadii kuma jirtaa mukhtalafaadkaasi mar walba aad u fiirsataba jira nawcun aakhar waa nooc kale asiiqa alibraahimiya wasiiqooyinka saxiixa ah عن طلحة بن عبيد الله قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد riwaayadii kacbo bnu cujra uunba isku midi riwaayadan dalxa labada asxaabi baa kala duwan can dalxata bni cubaydillaahi ana rajula ataa nabiy allahi صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد باكتر دحر حاجة هريد دحدي يا حاجة تمام وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد تنوى محي وبدون آل أي يضل مريسه marka loo eego xagga ibraahim biduuni aal wey lafdiga ibraahim baa mar soo arooraya ibraahim iyo aalkiisa marna waxa soo arooraya ibraahim oo keliya marna waxa soo arooraya aalkaoo keliya inta iskhilaafku u badan yahay waa xaggaa dambe can muuse bni dalx qaala sa'altu zayd bna khaarijata قالت أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بان سؤال ويديبون وأن السيد الله قصة لي شاك فقال من كان النبي وحو صلوا علي بل قصة لي سوقنا كتره معناه وحين وحكفة إذا سنة ينوي أكون كان خيرك وكبضنا ذكرك أيو كمدي أيو مهمسا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صلوا علي أنا يقول صلي التحيات كوي واجتهدوا في الدعاء دعاء أنا كنت دالا مركا وحا موقنيا لبضا إن لا إسراعين يا التحيات وحا كلاو موقنيا حديث ظاهر كيس إنه هرين يصلوا وكحيق يا التحيات axaadiidta qaarkood baad ka arkaysa sidii wax uu horeynaysa ducada oo kale laakiin salliga iyo ducada waquluu waxaad tidhaahdaan allaahuma salli calaa muxamed wa calaa aali muxamed siiqadan intaasay ku gaabisa qaybtii ibraahim way ka goysayba allahuma salli calaa muxamed wa aalih allahuma salli calaa muxamed wa aalih wa calaa aalihi وآله آل كيبا الإسرائيل مركا رسولك عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه سيد الله وصل التحيات كانوا كبرا فكيف الصلاة عليك إلى إلهي بقى لبدا بإسرائيل مدوا نسينا قانا مد كلب النوات الماء قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك انت ساكوسا قربي كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بدون آل مركا لبدا ميلود ويو عبدك ورسولك انا way ku jirta aalkiina kuma jiro xagga ibraahim marka la eego iyo xagga rasuulka sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala muhammad aalki lama socdo ee qaybta hore كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد لفتي قالك قيبت بارك بلا سعودة قيبت صلي بانو لسعودة نوع آخر nooc kaloo saldhiga siiqada ibraahimiga can abi xumayd asaacidiy asxaabtiina oo kala duduway annahum qaaluu waxay nabiga asxaabta ku yidhaahdeen iyaday taasi tilmaamayso sida ay cilmiga ugu mamanaayeen ama u jeclaysanayeen dadka qaarkood waa laga yaabaa inay weydiisan jireen rasuulka markay arkaan maal waa qofka iimaanku yaraa intaanu iimaanku xoogaysan asxaabta laakiin markuu ay dee qofku iimaankiisu xooga leeyahy waxay weydiisan jireen uun cilmi nabiga calayhi salaatu wasalaam ku wax yidha ku yidhaahdo waxay weydiisana hankiisu wuu weynaayo jannu weydiisan jiray markaa rasuulka waxay weydiiyeen wixii ay wax ku helayaan iyo ajir waxaa kaloo ka muuqanaya tafsiirka qur-aanka asxaabtu waxay u noqon jireen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam taasina markaa wuxuunay ka turjumaysaa amarkii ilaahay uu siiyey inay u hoggaansamayaan nebigii asxaabta wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh dadka qur-aankii aanu kugu soo dejinay si aada ugu iftiimiso huwa yufasir noocan kalena u fiirso can abi xumayd asaacidiy anahum qaaluu ya rasuula allahi kayfa nusalli calayka faqaal faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam quluu waa wada amar allahuma salli cala muxamadi waaswaajihi waduriyati kama sallayta cala ali ibrahima wabaarik cala muxamadi waaswaajihi waduriyati kama baarakta cala ali ibrahima inaka xamiidu majiid maxaa soo biiray imakana waaswaajihi waduriyati marka aalkii iyo aalkii inay yihiin aswaajta iyo duriyada ayay inay ka mid yihiin ba halkan iyadana la odhan karaa waa lagu fasiraya wa aalihi aalu rasuuli sala allahu calayhi wasalam ubadkiisuna waa ka mid aswaajtiisuna waa ka mid ehelkiisa kalena waa ka mid aalu cali iyo aalu jacfar aalu caqiil قال عبد الرحمن بن أبي ليلى وحول أنبأنا قتيبة بهذا الحديث مرتين شيخ يجي قتيبة لما تشرب نوشيك ولعله أن يكون وحلقا يابين النغضي الشيخ قد سقط عليه منه شطر إنه قيب كد على لقا يابا سيدو مركي هرا نوغو الشيخ إذا تنكد وانت لكا اسخلاف قاسوح لقا يابين برنا عفاي لا يما لها بقول لي لما تشرب مربع مقاينة باب الفضل في الصلاة على النبي nebi maxamed oo lagu saleeyaa fadliga ilaada uu soo celiyey baynu odhan karnaa latiifo uu uga jeedaba mar horeynu soo marnay baabka bilowgiisii baynu ku soo marnay fadlu tasliim markaa tanna waxa weeyaan salaad dee tasliimka iyo fadliga ayaa kala laba ah ile laba macnay kala bixinaya kolkii hore tasliimku ahaa wasalama tasliima imikana salaada weeye fadlu salaa ila waa naxariis iyo nabadgelid axaadiistii laakiin markii hore uu kusoo qaatay ee tasliimta sheegaya halkana fadligii sheegaya can abi dalxata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam jaa data yawmin walbushraa yuraa fii wajhihi faqaal inahu ataanii jibriil markii horena maxay ahayd ataanii malak malak min almalaaika ayay ahayd markii hore ataani lmalak marka riwaayadani waxay faa'iidada u horreysada haysaa waxa weeye malag waa kee waa jibriil riwaayadana tii hore fasiray ile malaa'ig badan baa jire faqaala amaa yurdika ya muxamed anlaa yusalliya calayka axadu min ummatika ilaa sallaytu calayhi cashara sidaasii baa markaa rabbi uu yidhi amaa yurdika anahu laa yusalli calayka axadun unbay riwaayadii hore ahayd tanna waxay ku dartay axadun min ummatik qaydka ay bixinaysaa markaa waxa weeye qaydkaas dee gaal hadduu ku salliyo laa tanfacu ma anfacayso waa ummat lijaaba ummat lijaaba min ummatik ummadaada ku ajiibtay wey idaa salla calayhi lkaafir laa tanfacu salaa ilaa sallaytu calayhi cashara addoonkii yaraa miskiinkaa inuu ilahay toban shay ku salliya wax weyn weeye walaa yusallimu calayka axadu min ummatika ilaa sallamtu calayhi cashra عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا مركب الطبن بكور عليا مركب وردك يا أذكارت أفر يلا باتنك الساعدود aad qaadanaysaa buu ku jiraa salliga rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam can anas ibni malik qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu leeyahay ama uu yidhi man sallaa calaya salaatan waaxidatan sala allahu calayhi cashra salawaat toban salaadood buu ilaahay ku sallaya waxay kordhisay riwaayadani waxudat canhu cashru khadii'aat toban dembina waa laga daadiyaa waruficat lahu cashru darajaat toban derajana kor baa loogu qaadaa saddex baa loogu dhuftay saddex soddon baa loogu dhuftay waa toban naxariisood oo ilaahay iyo toban dembi dhaaf iyo toban derajo soddon buu ku helay qofku halkii mid ilaas dhowr iyo soddon faa'iido bay culimadu tilmaamaan in laga helayo salliga rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyagoo axaadiista ka soo ururiyey faa'iidooyinkaa waxaa ka mid a amarkii ilaahay oo loo hoggaansamo sala allahu ila subxaanahu wa tacaala nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay oo aada waafaqdo ku saliyidduu ku saliyey rasuulka ila waxa le ilaahay iyo malaa'igtiisa way ku saliyayaan rasuulka marka ilaahay baa iswaafaqaynaa iyo malaa'igtiisa inaad ilaahay waafaqdaana wax weyn weyn de wa inaga arkayno waxaa lagu helayaa intaasoo dembi dhaaf iyo intaasoo derajo iyo intaasoo naxariisood waa sababta lagu aqbalayo ducada waa ka nabiguba inoo soo sheegay calayhi salaatu wasalaam sababta shafaacada wey ilaa xallat lahu shafaacatii baynu kusoo maraynaa baabuladaan dembigaa sababaha lagu dhaafo wey addoonka waxyaabaha hamiga lagaga yareeyo wey sida xadiidkii kale uu tilmaamayay markastoo salliga badiso humuumta ayaa yaraanaya macnaha kurbada iyo kadeedka qofka haysta addoonku mar kastuu nebiga salligiisa badiyo wuu u dhowaanayaa qiyaamaha waxa ay istaagaysaa sadaqada adigoo wax sadaqaysta oo kale halkeeda ayuu salligu dhacayaa sabab liqadaa'i alxawaa'ij muraadyada ayaa ilaahay sababtiisa uu kugu gudayaa salliga ilaan kol haddii aad salligii ku bilowdo aad ku dhamayso waxa weeye sababtii lagu aqbalayay kol haddii la yidhi muraadkii baad ku helaysa inay ilaahay iyo malaa'igtiisu kugu salliyaan adiga sababtaad ku gaadhaysa wey qofka musalliga ah waxa ay u tahay duhratan lahu waa addoonkiioo janno loogu bushaareeyey bushaarada jannada ayuu ku helayaa hawlkiiyo dhibaatada qiyaamuhu kaga nabadgelaya waxaad ku helaysaa inuu nebi maxamed a wada hadashaa wada hadalka nebiga ayaad ku helaysaa waayo marka wuxuu inoo sheegay adigu aada salaamtay isna inuu kaa qaadayo adoo nebi maxameda imika salaamay oo kale sidiisii unbay ka dhiganta waxyaabaha uu qofku ilaaway ilaahay baa ku xusuusinaya xadiidku waxa uu tilmaamayaa sababaha waxyaabaha laga faa'iida waxaa ka mid a waa sabab litiibi lmajlis majaalista la fadhiyaa lagu udgooneeyaa unsiga iyo cadarka laga uumiyaa waa salliga rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaa waa kii tilmaamay meesha la fadhiisto ee aan nebiga lagu sallin in laga murugoon doono qiyaamaha waa faqriga sababaha ilaahay uu ku daweeyo waxay kaa celinaysaa bakhaylnimo lagugu sifeeyey haddii aada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo lagu la soo qaaday magaciisa aada ku salliyi weydo waxaad la baxaysaa magaca la yidhaahdo bakiil midkaa la xejeclo xumi ma jiro kelmad baad ku caawin weyda ama cadow baad ka dhicin lahayd waxay inaga inaga difaacaysaa urta iyo kaarboonka ka soo bixi kara majaalista la fadhiyo sabab litamaami alkalaam الذي ابتدي بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكاسوال لما يسترين كل دي مهد إلهينا لقو بلابس صلقنا لقو صاختمي ولنور العبد على الصراط حيابو إلهينا لقو افتيمنا يتشتك الصراط يخرج بها العبد من عن الجفاء قلف سنان توقفك كقبحي ninkaa tukanaya nabiga ku sallii waaye nooc qallafsanaana ka muuqata inahaa sabab libaqaa'i illahi tacaala ahanaa lilmusalli calayhi bayna ahli asamaa'i waalard waa sabab lilbaraka fii daati lmusalli wa camalihi wa cumri waa sabab linayli raxmat illaah naxariista ilaahay baa lagu gaadhi waa sabab lidawaami maxabati rasuuli sala allahu calayhi wasalam waa sababuhu nebigu kugu jeclaan waa sabab lihidaayati alcabdi wa xayaati qalbi qofka qalbigiisa ku noolaan waa sababun licardi ismi lmusalli calayhi sala allahu calayhi wasalam iyo magacaaga inuu nebigu maqlayo loo bandhigayo wax fara badan bay halkaa kasii wadeen oo kuwaas ka mid yihin baabu takyiiri ducaai bacda asalaati cala anabiy sala allahu calayhi wasalam waa ducadii oo la kala doorto intii nebiga lagu salliyey kadib ataxiyaadkii baynu akrinay oo noocyo ah kaad doonayse saxiixaad qadatay se usii kala saxiixsanaayeen salligii nebiga aynu aragnay siiqadii u fadli badnayd waxaynu maraynaa ducadii u dambaysay ataxiyaadka eraygu markaa doortay sheekhu waxa weye takyiir adducaa ducadii baa qofkii la doorgeliyay kala doordooradaa lay ducada wuxuu jawaab u yahay aragtida ama ay qabaan mawqifka culimada qaarkood ay qabaan mid waarida mooyeena mid kale lagu ducaysan karin ducada ducooyinka qur-aanka ku soo arooray ama xadiidka waaridkunbaa lagu ducaysan karaa bay yidhaah ataxiyaadka marka axaadiidtan baa muujinaysa in kuwaana lagu ducaysan karo kuwo kalena aad ku ducaysan karto عن عبد الله قال وحوري بن مسعود كنا وحن إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه النبي قال لك كان إنما كانوا التحيات كتنبى الصلاة وفريسا نقولنا وحن ورنجر أما التحيات كبا السلام على الله من عبادي السلام إلهي نبدشي سهات والسلام تاسو أدومه سكتمت السلام على فلان وفلان هبل إيه هبل وملائكتي أنبيدي بيدعين دشوا لها أهاته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقل متكين التحيات كما كوفر الصحية إلى هذا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك مرك أنت آخر ذلك أصاب الدعاء سوحي قاليس كل عبد صالح أدون كسوء ونأكسنه في السماء والأرض عرك يلوك كسوا إلا ملايكتي بو أدومونه عبدي ولا قصفين يا أدوم ملايكتي ولا قصفين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انت أخريا ثم انت أتحيات كأخرين كذ ليتخيرها الدور تقفك من الدعاء دعاء حقيله بعد التحيات كذب acjabahu ilayhi ta isaga cajabisuu jeclaysto yadcuu bihi uu ku ducaysan tii ku cajabise ee aada jeclaysata ku ducayso ninba meesha bugtaa isagay balbashaa barta kolba kuugu daran aduunbaa og ilaahay u sheego marka tuu doonadaa la yidhi waxay sheegaysaa inaanu ku qaydnayn waaridkoo qura iyo ma'huurkoo keliya ma'huurkii waa sax asraar gaaruu leeyahy laakiin ku ducaysadaa lagu kuwa doonaysana ibnu mascuud baa maqaaladan laya rasuulka aleh khilaaf waa ka jiraa laakiin daahirkeeda iminka waxa weeye inuu rasuulku leeyay sala allahu calayh wasalam addikr bacda atashahud ataxiyaadka dabadii sida ducada loo akriyaya dikrina loo akriya oo ataxiyaadka dabadiisa waxaad isku daraysaa duca iyo dikri marka dikriguna waa ammaanta ilaahay iyo mahadnaqiisa iyo tasbiixdii iyo xamdiga عن أنس بن مالك قال وحر جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنس هو يدي نبي يتم فقال يا رسول الله رسول كيس سؤال ويديس علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي فالإرأي أي برمر كان صلاة كتر أن كنت عايزته erayo ibar aan ku ducaysto markaan salaada ku jiro macnaheedu waxa weeye qofku marka uu doonayo wax weyn inuu ku helo wakti yar ehelkeeda waa inuu weydiiyo hadduu iminka qofku doonayo tijaaradu dhaksa uga faa'iido khubarada ikhtisaadku weydiiyaa hadduu doonayo cunno uu si wanaagsan uga caafimaado ama dawo aada u anfacda dabiib buu weydiiyaa khabiir ku ah mujariba wakadalika diin diintuna waa saasoo kale qofkii aqoon iyo ammaano iyo khibrad u leh inuu qofku weydiiyo wey sida asxaabtu ridwaanullaahi calayhim ay u weydiinayeen rasuulkooda taabiciintuna asxaabta ay weydiinayeen iyagoo weliba u safraya intuu qofku jiiro dheer ka soo wareegi lahayo aan bal lahaa qaala markaa nabigu waxa uhi sabix illaaha cashran waxmadiihi cashran wakabiriihi cashran uma saliihi xaajataki qul yaqul nacam nacam sabix illaaha cashran ilaahay toban jeer u tasbiixsa haddaba ataxiyaadka gadaashiisa markaa dhamayse kadib subxaana allah subxaana allah subxaana allah toban jeer waxmadiihi cashran toban jeer alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah waa dikrigii wakabiriihi cashran allahu akbar allahu akbar allahu akbar intaa markaa dikrigaa akrida ilaa waa adikru bacda tashahud uma intaa kadib saliihi xaajataki ilaahay baahidaada weydiiso waa ataxiyaadkii saligii rasuulka adkaartan ducadii baa kusii xigay yaqul ilaahayna markaa wuxuu ku odhanayaa nacam nacam waan ku aqbali waan ku aqbali kaa yeelay kaa guddoomay kuwa saasuu ilaahayna kuleeyahay ilaahay baa kuu jawaabaya marka halkan waxaa dee loo baahan yahay dadkii in fursad la siiyo imaamku xoogaha u yaro kaadiya ataxiyaad in laba saddex duco laga gaadhsiin karo oo ataxiyaadkii markuu akriyo salligii dhammeeyo un aanu salaada naqsanin ilaan isaga iyo dadkiiba waxa seegaya fursadii marka waa in fursad la yaro siiya dadku ay ku ducaysan karaan imaamkuna ku ducaysto ilaw adiga arkayo ataxiyaadkii iyo salligii labadiiba waxa raacaya haddana adkaartan haddana ducaa baabu ducaai bacda dikr dikriga balse isu tar macnaha farabadnaanta uu sheekhani farabadiyey ee laba kun wax ku dhow axaadiidtii salaada uu gaadhsiiyey faa'iidadeedu waxa weye cilmi aada u badan baa ku jira idnaab buu ku sameeyey uu ku xeel dheeraaday baabu ducaai bacda dikr dikriga dabadii baa ducadii la akriy can anas ibni malikin qaala wuxu uhi kuntu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama jaalisa nebi maxamed baan maciisa fadhiyey yacni wa rajulun qaa'imun yusalli ninna wuu taagan yahy wuu tukanaya anigu nebigaan la fadhiya ninbaa agtayada taagan oo ku tukanaya falamaa rakaca wasajada watashahada dacaa markuu rukuucay sujuuday ataxiyaadsaday ayuu ducaysay dee way kala dambeeyaan dabcan kolkii hore waa rukuucdii sujuuddii baa kasii dambaysay salaadii buu dhammaystay ataxiyaadkii buu gaadhay wey wuu ducaystay ninkii faqaala fii ducaai ducadiisii buu sidan yidhi marka waxaad arkaysaa asxaabtu inay ku socdaan liyatakhayar min adducaai maa shaa qof waliba uu dooranayo ducada wixii uu doono jeclaysto ducadii uu jeclaystay ninkani ayaa sidan noqotay rasuulku hambaliyeeye saxeexayna allahuma inii as'aluka biana laka alxamd لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك انت في سرعي مركو إلهي أماري أو سفوين كيسي الشاغي أيو تباتنيني إني أسألك وحن كويدي سنة يا وحي أن دون يورن مركا دي إلهي أسماء دي سسيد الله قبري وحديثكم وشني يقول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى إلهي أسماء ونكسن قال ولا يكبريا لكن كان أنت اسمه شجاع لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك يقول وحي ويدي سنة يشاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه نبي أصحابتي سيحوا لتدرون بما دعا همزة الاستفهام بقى محذوفة أتدرون بما دعا ninkan wuxuu ku ducaysay ma ogti qaaluu waxay idhahdeen allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa garanaya waxaa laga yaabaa markaa dee in ilaahay maqashiiyo ee iyagu aanay maqlayn anas wuxuu ku leeyahy waa kan waanu ag fadhinay markaa ma ogtihi ninkani wuxuu ku ducaysay dee ilaahay rasuulkiisa maanaan maqlayn weeye haddaad adigu maqlaysid marka waa la maqashiyey waxaa kaloo suuragala inay maqlayeenba laakiin ujeeddadiisu ay tahay waxaan uu ku ducaystee maqlayseen macnihiisa ma fahmaysaa erayadu ku ducaystay waxay yihiin xaqiiqadooda ma garanaysa marka si sirta looga soo saaraabay xawileen labadoo suuragal qaala markaa wuxuu uhi waladii nafsii biyadihi ilaaha naftaydu gacan naftiis naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaaftay oo dhaaranay oo dhaartay rasuulku sala allahu calayhi wasalam laqad daca allaha biismihi alcadiim wuxuu ilaahay ku baryay magaciisii weynaa alladii idaa duciya bihi ajaab magacaasoo marka ilaahay lagu baryo uu aqbalo waidaa su'ila bihi acdaa marka wax lagu weydiisana uu siiyo addoomaha marka ismullahi alacdam waa intee maca yimin rasuulku sala allahu calayhi wasalam intanoo isku wada jirta miyaa ma yaa da aljalaali waalikraam ma yaa xayu yaa qayuum ma tawxiidka laftiisa midayta isma dul taagin nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin markuu caddeeyey xadiidkan saxiixa waxa weeye in ismullahi alcadiim uu ku jiro halkan ismullahi alacdam mu odhan laakiin bismihi alcadiim cadiim iyo acdam dabcan waa kala jiraa waa faciil iyo afcal markaa ismiga weyn ilaahay marka lagu baryo uu aqbalo waa kan dee qaybba wada liqba intaba ismullahi kol hadii la waayo intan dee qaybba can mixjan ibn alax ibn aladrac ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam dakhala almasjida masaajidkuu rasuulku soo galay idaa rajulun qad qadaatu salaata waaba nin baa salaadiisii dhammaystirayoo wa huwa yatashahad waa shahaadanaya waa taxyaadsanaya macnaheedu waxa weeye salaadii buu dhameeyey marka le kamuu bixina gedagedadeedii buu maraya ilaa inta dambaa ku iftiiminayse faqaala wuxu uhi allahuma inii as'aluka ya allah bianaka alwaxidu alaxadu asamad aladi lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad an tagfira lii dunuubii inaka anta algafuur raxiim faqala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qad ufira lahu qad ufira lahu qad ufira lahu qad ufira lahu saddex jeer bu intaa ku celiyay kumuu sheegin halkan ismullahi lacdam inuu yahay laakiin waxa uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex jeer buu ku celiyey u yihi ninkan ducadan ku ducaystay cajiibka ah waa loo aqbalay waa loo dhaafay waa loo dhaafay waa loo dhaafay waa adkaarta qiimaha badan bacda atashahud wasalaati cala rasuuli sala allahu calayhi wasalam nawcun aakharu min adducaa ducooyinka waalidka qiimaha badan baa mid kale ayn la sheegi can abi bakr sidiiqi radia allahu canhuma isagii aabihii abu qaxaaf labadaba allaha ka raali noqdo anahu abu bakr qaala lirasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam callimnii ducaaan adcuu bihi fii salaatii duca i baraan salaadayda ku ducaysto wax allo wixii ducaahoo dhan waxay ku dhammaadeen faatixada iyo ataxiyaad ducadan innaga marka salaadii laga baxa uun dadku indhaha ay kugu soo yuubayaan ee ay u qaadanayaan inaanay salaadiiba dhammaystirmin jeeroo alfaatixa la idhaah intuu duco dheer loo akriyo ducadaasi waxaa lagu aqbalayaa aqbalkeeda iyo ijaabadeeda iyo mashruucnimadeeda ay ti fi salaa adiga arkay salaada dhexdeeda ducaan adcuu bihi fii salaati salaada dhexdeeda halkaa kale uma liyatakayar min adducaai bacdu acjabahu ilayhi yadcuu bihi waa salaada dhexdeeda salaada waxa soo arooray bacdigeeda wa adkaarun fi sir adkaarta halkaa ku qoran wejiga masaajid oo sir a weeye qof waliba gaarkiisa isaga akrisanaya waaya qaala markaa nebigu waxa uhi qul waxaad tidhahdaa allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfiru dunuuba ilaa ant fakfir lii makfirata min cindika warxamnii inaka anta algafuur raxiim ducadaas waa maxay ka koobantahy dembi dhaaf iyo naxariisto ilaahay u naftaydii waan dulmiyey dulmi aad u fara badan walaa yakfiru dunuuba ilaa anta dembina ma dhaafo adiga mooye cid kale fakfir lii makfiratan min cindika ilaah ii dhaaf dembiga dembi dhaaf xaggaaga ka yimo weyn xaggaaga ka yimi waxay sheegaysaa weyn ilaah ii naxariis adiga ayaa dembiga dhaafo oo naxariista waxaad waayeysaa ma jiro haddii dembigana lagaa dhaafo naxariis ilaha ina adeesho nawcun aakharu min adducaa waa nooc kaloo ducadiiah can mucaadi bni jabalin qaala ahada bi acuudu billahi min ashaytaan akhada biyadi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam mucaadi ibnu jabal wuxuu leeyay gacantayduu qabtay rasuulka ilaahay faqaala markaasaa wuxuu yihi inii uxibuka ya mucaad macaada waan ku jecelay faqultu ana uxibuka yaa rasuula allah rasuulka ilaahay aniguna waan ku jecelahay sidaasay jawaabtiisu tahay qofku yidhi waa ilaahay daraaddii baan ku jecelahay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yaa nebigu waxau yidhi falaa tadac ha ka tegin an taquula fii kulli salaa salaad walba inaad tidhaahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik riwaayadana waa saxiixa saxiix abi daawuudna raqamkaasay kaga jirta rabbi acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik allahuma acinnii tani waa rabbi acinnii wey rabbi acinnii ilaahay igu garabgal oo igu saacid oo igu xooji calaa dikrika inaan adiga ku xuso waa masdarun mudaafun limafcuuli calaa dikri laka calaa dikrika xusida adiga aan ku xusaya wey wa shukrika mahadnaqa anigu aan adiga kugu mahadnaqayo wa xusni cibaadatika wanaajintayda aan wanaajinayo cibaadadaada wey intaasaan u taagana waxaan u taagana inaan ku xuso aan kugu mahadnaqo aan ku caabudo intaba ilaahay igu xooji oo igu garabgal marka dee dadka qaarkood adiga arkay oo marka la aqiimayo muaadinku ay idhaahdaan allahuma acinna calaa dikrika wa shukrika wadaadadii hore inkasta u badan yihin way qadimeen xagga hore u qadimeen salaadiina way ka baxsanta waanay qadimanta dubura kulli salaatin iyaduna way soo aroortay marka dubura kulli salaatin salaad walba dabadeeda waxaa fasiraysa riwaayadan sheegaysa fi kulli salaatin salaad walba waa salaadii adigoon ka bixin laakiin gebagabadeedii maraya markaa salaada ka baxda maaha waa salaada dhexdeedii oo salaadii atxiyaadka u dambaysa aad maraysa nawcun aakharu waa nooc kale waa adciyadii mashruuca ahayd dacooyinkan mashruuca ina asraartooda iska leynaya aqbalkooda ilaan rasuulkii weynaa sala allahu calayhi wasalam ayaa ummadda u jideeya canisai qaala wuxu uhi sallaa bina camaar ibnu yaasir salaata asxaabigii weynaa camaar ayaa salaadna tukiyey faawjasa fiiha faawjaza fiiha uu soo gaabiyey faqaala lahu bacdu lqowm qoladii meesha fadhiday qaar ka mida baa ku yidhi camaar laqad khafafta aw awjazta war waad fududaysay ama waad soo gaabisay salaadii asxaabigii bay u yaro banbaxeen laqad khafafta salaa aw awjazta salaa salaadii waad soo gaabisay faqaala wuxuu uhi ama calaa dalik anigoo soo gaabiye wey maca dalika wey anigoo hadda soo gaabiyey faqad dacawtu fiiha bidacawaati ducooyin baan hadda ku ducaysay ninkayga aad leedihin waan soo gaabiyey waad soo gaabisay hadda ducooyin baan ku ducaysay maca dalik samictuhuna min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam aan nabiga ka maqlay hadda sidaasay ducadii cajiibka ayada nabiga ka maqlayna ay ku jirtaan ku ducaysayda saas wuu iska tegayba markaa falamaa qaama markuu istaagay tabicahu rajulun min alqowm nin qoladii ka mid ah ayaa doonay halkaa inuu ka faa'iidaysto markaasuu kacay huwa ubayun waana ubay ibnu kacab hayra annahu kana can nafsi naftiisii uu yaro qariyey ninkan isaga ahay magaciisa muu sheegin ubay ibnu kacbi muu odhanini nin baa kacay bu fasa'alahu can ducaa ilaa ninkani ducadii nebigan ku ducaystay buui ha yaraysanina salaadayda ha u arkina inay qadimantay degdegsantay markaa nin baa yidhi ducadii nabigadaa uu sheegay kala hadh ubay baa ka daba dhaqaajiyay wuu ka soo qaybay markaasoo uu ka soo qaaday mimarigiisii buu kaga soo qaatay uma jaa'a wuu yimi fa akhbara bihi alqawma qoladiibu u warramay cajaa'ib waxay ku leeyihin asxaabtu qalbigoodaa nuurayo oo mar un baa loo soo sheegaya qaldi maayo mar uun iminka haddii adiga mar lagu sheego ducadan soo socota waxaa laga yaabaa inaad cajalad u baahan lahayd ama aad odhanayd barta laba saddex jeer aan kugu yaro dul akriye eh si aan dadka ugu sheegi kara in yar io dhegayso dee madoobaadkiibaa ina taabtay fa akhbara bihi lqowm wuu ka soo dhegaystay qoladiibuu ku soo noqday waa kan ku shubayaba qoladiibuu warramay maxay ducadii noqotay waa digri iyo ducaa isku jira ammaantii ilaahay iyo ducaa allahuma bicilmika algayb وqdرتka على الخلق أحyنيi ma علمت الحياaة خيرا لي وتوفنيi إdا علمت الوفاة خيرا لي اللهمa وأسألka خشيتka في الغyب والشهاaدة وأسألka كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألka القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك درد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ودعاء يا أمانتك allaahuma bicilmika algayb ilaahayow ogaanshaha aada og tahay waxa maqan baa kugu tawasuli wa qudratika cala alghayb cala alkhalqi iyo awooddaad khalqiga u leedahay axyinii inoolee maa kaanat ilxayaatu khayran lii intay noloshu ii fiicantay waa intaan diintu wax kaa noqon watawafanii ilaahayow adduunka iga kaxee idaa calimta alwafaata khayran lii marka geeridu ii wanaagsantay ay khayrku iigu jiro allaahuma waasaluka khashyatak ilaah waxaan ku weydiisanayaa inaan adiga kaa cabsado fi lgaybi washahaada maqnaashaha iyo muuqaalkaba maqnaashaha iyo shahaadada macnaheedu waxa wey fi siri walcalam bay culimada qaarkood ku fasiraya marka aanu dadka isu muuqano iyo marka aan kelida ahay markaan dadka la joogiyo markaan kelida ahay fi siri walcalaaniya marka la arkay ilan dadku qaar baa munaafiqu waa laba kalar buu leeyahy markuu dadka la joogana midab buu leeyahy markuu goonida yahayna midab buu leeyahy ilahay labada jeer ba aan kaa cabsado waasaluka kalimata alxaq ilaahay oo xaqa inaan ku dhawaaqaan ku weydiisan ood iwaafajiso fi rida walqadab markaan raalliga ahay iyo markaan caraysnahay labadaba waasaluka alqasd ilaahay oo toosnaan baan ku weydiisay fi lfaqri walghina markaan faqiirka ahay iyo markaan qaniga ahay labadaba dadka qaarkood waxay waashaan ay wareeraan markay fuqaraa noqdaan qaarkoodna waxay iyaguna xaqa ka baydhaan iyo qasdiga marka ay wax helaan madaxtinimo iyo amaal helaan bay demdemleeyaan ilaahu labadaba ay xeji waasaluka naciiman laa yanfad ilaahu nicmo aan dhammaan baan ku weydiisanaya waasaluka bard alcayshi bacda almowt nolol wanaagsan oo qabow baan ku weydiistay markii la dhintay kadib waasaluka qurata alcayn qurata caynin ilqabowsigeed ayaan ku weydiistay laa tanqatic aan kala go-ayn cibaadada ishu ku qabowsataa dalka dadka diinta wixii wanaagsan oo dhan waasaluka ridaa bacda alqadaa raalli noqoshaanku weydiistay in markaad waxii xukuntay qadaagii ilaahay marka uu yimaado waasaluka barda alcayshi bacda almowt waxaan ku weydiistay ilaahayow nolol qabow oo aan naara ku jirin intii aan dhintay waasaluka ladata annadari ilaa wajhi macaansiga eegmada wejigaaga aan macaansanayaan ku weydiistay washawqa ilaa liqaa'ik iyo inaan aada u jeclaysto la kulankaaga fii kayri daraa mudira iyada oo aanan dhibaato ku dhicin waa isii dhibaysa dhib la-aan walaa fitnatin mudila fitno iyo ambiso xaqa iga ambisa la-aanteed allahuma zayinaa biziinati liimaan ilaahu nagu qurxi quruxda iimaanka wajcalnaa naga yeel hudaatan kuwa hanuuniya dadka muhtadiina oo hanuunsan hadaa iyo ihtadaa bay ka yimaadeen labada ismi hudaa hadaa hudaatan kuwa hanuuniya dadka muhtadiina oo iyaguna hanuunsan dad hanuunsan saalixiina muslixiina wey waa hanuunsanayaal hanuuniya dadka ducadaasaan ka maqlay buui ducadaasoo uu la kacay ayuu ninkani ka daba tegey markaasuu ninku qaniimad buu la dhaqaajiyey kasoo qabo sidaasuu ummaddana ugu soo gudbiyey wallahu aclam